إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarak dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaare u jiilay qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose waxaa weerar lagu qaaday fariisan askarta xabashida ethoobiya ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug iyadoo dadka deegaanku ay aada u soo dhoweeyeen arrinkaas hadalhayn cabsi iyo kala shaki xoog leh oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda ayaa ka dhashay ciidamada dowladda federaalka ee isaga soo cararay gobolka mudug madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa looga yeeray safaaradda uu maraykanku ku leeyahay magaalada muqdisho hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey geerida sheekh khaalid baadarfi oo ahaa amiirkii alqaacidada jasiiratul carab kaarka w f b ay bixiso ee lacagaha loogu tuuro beeraleyda iyo xoolodhaqatada soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamay kaarkii dilay ee cuuryaamiyey dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaaro u jiilay qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda federaalka oo isbaaro u taalay halkan loo yaqaano tuulada macalinka ee u dhexeysa deegaanada sabiid iyo bariire ayaa waxa ay la kulmeen weerar uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weerarkaas ciidamada dowladda federaalka kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii isbaarada u taalay ayaa lagu dilay halka kuwaas oo sidoo kale laga qaatay laba qori oo ak ah iyo booshashkooda oo ay dadka safarka ah ku dhibaatay jireen dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay shala galinkii dambe dagaal culus ku qaadeen xere ciidamada xabashida ethoobiya ay ka samaysteen deegaanka owdiin leh ee hoostaga magaalada baydhabo dagaal in muddo ah socday ayaa lagu qaaday ciidamada xabashida welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ee weerarka la kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug iyadoo dadka deegaanku ay arrinkaas aada u soo dhoweeyeen mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya gelinkii dambe ee shalay waxaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii halkaasi isaga baq carareen askarta dowladda federaalka ee diyaaradaha maraykanka lagu geeyey halkaasi ciidamada mujaahidiinta ayaa gebi ahaanba la wareegay saldhigyadii askarta dowladda federaalka iyo guud ahaanba deegaanka haddaba bulshada ku dhaqan deegaanka bacadweyne ayaa si diiran usoo dhaweeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dib ula wareegay deegaanka waxaan ku suganahay degmada bacadweyne saacaddu waa koob iyo toban saac intaa halkaasaan ku suganahay galab waa la wareegeen waana kusoo dhaweynay haddana way nala joogaan calanka islaamigana waa naga dul taagan yahay wuuna ku waari doonaa waxaan kusoo dhaweynay allahu akbar baan kusoo dhaweynay waana ku wadi doonaa insha allah dareenkeena boqol kiiba boqol weye waa ku faraxsanna ma naqaan meel aada waa jirta maanta markii aan shan saac baan toosa ayadoo magaalada faarag tahay waa waa ina aadan ba dhinac usuliga ma aqaan meel aado adeer waxaan u malaynayaa inay afar bilood meelaha ku sugnaayeen wixii ay dhulka dhigeenna waa laga nadiifin insha allah ma annaga waxaasba waa fiirineynaba waxaas waxaas waanka waa ka cawd bilaysan waa iska jaabnade reer bacadweyne annagii xarakadu waa heshiin waa heshiiskii baan ku taaganna haddana waa ku taagnaan doonaa insha allah muddo afar bilood ah ayaa ciidamada dowladda federaalka duulaan ku joogeen deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug maalintii shalay ayayna cabsi darteed isaga firxadeen deegaanka waxaa kasii horeeyey oo isaga carareen deegaanka camaara oo isna in muddo ah joogeen arrinkaas oo walaac daran ku abuuray dowladda federaalka ciidankan ayaa waxay ka baqdin qabaan inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kala kulmaan weeraro cagmarin ah oo lagu soo afjaro xiryahooda arrinkaas oo sabab u noqday inay si bilaa dagaala isaga firxadaan deegaanada qoorqabadka lagu keenay hadalhayn cabsi iyo kala shaki xoog leh oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda ayaa ka dhashay ciidamada dowladda federaalka ee kasoo cararay farumaha gobolka mudug maxamed dahar ayaa ka waramaya hadalhayn cabsi iyo kala shaki xoog leh ayaa ka dhashay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawsulayda ah oo shalay iyo wixii ka horeeyay isaga cararay furumihii ay kaga sugnaayeen koonfurta gobolka mudug halkaas oo ay la wareegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab baraha bulshada ayaa la isla dhex maraya qoobgariirka iyo kala cararka soo wajahay ciidamada dowladda federaalka oo iyagoo aanan wax dagaallo ah la kulmin ka baxay bacaad weyn halka hore ay kaga sii baxeen magaalooyinka camaara ah caad iyo shabeelow oo ka tirsan gobolka mudug taageerayaasha dowladda federaalka oo baraha bulshada adeegsanaya ayaa wax laga xumada ku tilmaamay furumahaasi laga baxay oo lagu waayay kumanaan askari in ay dib ula wareegaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo eedeynaya saraakiisha iyo taliyaasha hogaamisa ciidanka dowladda federaalka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka mudug oo sanad ka hor shilimaad ku qaatay furumaha dagaalka iyagoo isku soo sawiray ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la eedeynayo kuwaasi oo saldhigtay magaalada muqdisho caawo waxaa la joogaa halkii la joogay sanad iyo bar ka hor ayuu yiri mid ka mid a siyaasiyiinta ah xilalka kasoo qabtay dowladda federaalka wariye kale oo taageersan dowladda federaalka ayaa qoray in saraakiishii iyo taliyaashii ciidanka isku hayay ay meesha ka baxeen taas oo mujaahidiinta al-shabaab u suurtagelisay in ay dib ula wareegaan magaalooyinka ay ka carareen askarta dowladda federaalka taageerayaasha dowladda federaalka ee baraha bulshada adeegsanaya ayaa sidoo kale soo qoray magacyada saraakiisha ku baxay dagaaladii cuslaa ee sanad iyo bar ka socday koonfurta gobolka mudug oo iminka ay leeyihiin natiijadu waxa ay noqotay in dhulkii ay ka talinayeen mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda dib ula wareegeen halka dowladda federaalka ay ku laabteen meelihii ay kasoo duuleen xar dheere iyo meesha la ceeldheer caawo lugay ku taagantaa lug lug lug ay ku taagantaa saas ciidamadiyaa la celcelinaya inay ka baxaanay u dhowdaa oo wallaahi oo bilaahi oo tallaa kasoo dhaqaaqaana u dhowda maxaa lagu ta- tabicii iyo wax alla waxaa wiil laga soo dhintay waa ogeedaan maxaa lagu khasaaray maxaa suullugu ku dhintay maxay boqolaalkii kaloo la midkaaya ku dhinteen iisheeg maxaa lagu dhimanaya maxaa wiilasha loo leynaya saddex magoo ilaahay ciidamadii soomaalida waa lala ambada ma runaan beenaan sheegaa mise run yaa nalagu ciyaarin bacaad weyn in laga baxo in laga baxo camaaro in laga baxo caad in laga baxo meeshaa la yidhaahdo ii sheeg meeshaan la camaaro laga baxo ma annakaa beenna loo sheegi karaa dad waaweyn oo caqli ah oo- oo oo qaangaaraan miyaan ahayn haddiiba laba kun oo askari ka badan ay konton iyo saddex wiil u soo banneeyeen dhiirigelina loo sameeyey bacadweyne maanta waa laga soo baxay oo laba maalmood ka hor camaaraha laga soo baxay oo caadaa ka sii horrayso oo lasoo banneeyey shabeelowaa lasoo banneeyey kun iyo saddex boqol ciidan gaaraya ayaa bacadweyne maantay soo banneeyey camaarana waxaa u soo banneeyey intoo kaleeto laba maalmood ka hor waxaa loo soo banneeyey labadaa magaalo waa konton iyo saddex wiil waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada ka soo bax madaxweyne qorqor oo madaxtooyada ka soo bax ceebaa taagan fashilaa taagan waa inaad tagtaan camaara waa inaad tagtaan wasil waa inaad sii istaagtaan xardheere fadhiga ka kaca madaxay waxa weeye meel la jooga male dastuur la bedbedelaa ma jiro ciidanka xardheere jooga ee dadka reer xardheereba waxaan leeyahay waxa weeye dhexda marada ku xirta madaxiina meerax ku duubta ha soo bixinina ha soo bixinina idinku mucjisadahan bal idinku kaalaya soomaaliya fiiriya intee loo socdaa dagaal ma qabsan waa la soo baneeyaa la leeyahay macnaha qaar ka mid a ciidamada ka baxay furumaha dagaalka iyo horjoogayaashooda oo ka tirsanaa macawisuleyda ayaa la sheegayaa inay isku dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo qaarkood la weeyay si ay isugu dhiibaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka mudug furumaha dagaalka ee gobolka mudug oo ay baneeyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisuleyda ayaa haatan degan waxaana ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo dhoweyn ballaaran kala kulmay dadka deegaanka kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo saraakiil ay ku jireen isla markaana uu ka mid ahaa gaashaale sare cabdi maxamed suunuug oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka gorgor ee deegaanada gobolka mudug ayaa ku baxay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi raayada towxiidka ayaa iminka ka babanaysa magaalooyinka bacaadweyn caad camaaro gadaay jeexjeex shabeelow yacgoos qaraarow iyo qaybo kale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug halkaas oo horey loogu laayay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale iminka waxa ay cabsi xoog leh ka taagan tahay magaalooyinka xarar dheere iyo wasiil oo ka tirsan gobolka mudug halkaas oo laga dareemayo in ciidamada ay doonayaan inay isaga cararaan maadaama aysan jirin furun laga difaaco magaalooyinka wasiil iyo xarar dheere ee gobolka mudug hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyey geerida sheekh khaalid baadarfi oo ahaa amiirkii alqaacidada jasiiratul carab salmaan axmed ayaa faahfaahinaya bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa looga tacsiiyey geerida sheekh khaalid bin cumar baatarfi hogaamiyihii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo dhowaan lagu dhawaaqay geeridiisa bayaankan oo ku qoran luqadda carabiga waxaa istiftaax iyo furfurasho kadib lagu bilaabay الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم
wuxuu allah ugu bishaareeyey muhaajiriinta mujaahidiinta ah darajaadka kuwa ugu waaweyn iyo martabada liibaanta sababo ku aadan kaalinta ay cibaadaadka hijrada iyo jihaadka ku leeyihiin diinta allah oo aanay jirin cibaado kula tartami karta ajarka mujaahidka muhaajirka ah ayuu alle ka dhigay shahaado ha ku dhinto dagaal ama firaashkiisa ha ku geeriyooda e allah wuxuu yidhi
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما
waddadan heybadda iyo milgaha leh ee ah dariiqa hijrada iyo jihaadka ayuu ku baxay mid ka mid a hogaamiyaashii ugu muuqday ee ay lahayd ummadda muslimka ah ahaana faaris halyey ah oo ka mid a fursaanta ugu hufnaanta badan ee ummadda muslimka ah waana nin masiiradiisana furka iyo siismada ku xardhay dhiigga laga soo bilaabo maalmihii jihaadka afghanistaan ilaa iyo maanta waxaa ka buuxay masiiradiisa jihaadka ibtilaa'aad iyo imtixaanno laakiin wuu ka run sheegay isagoo ku dayanaya saabiqiintii hore kamana leexanin ahdaafta sarsare ee jihaadka mana ka daalin culaysyada iyo takaaliifta hijrada ramaqii ugu dambeeyey noloshiisana wuxuu oofiyey ballankii baycada kamaa naxsabuhu waxaan booskan tahniyada iyo tacsida ah hambalyo ku aadan geerida sheekha mujaahidka daaciga ah ahaana muraabidka sheekh khaalid baa darfi uga diraynaa ummadda muslimka ah wuxuu ahaa sheekhu nin gobeed aan diintiisa baylaha uga dhigin dawaaqiidda iyo gaalada alleha ka aqbalo darajaadka sare ee jannadana ha geliyo waxaan hambalyo iyo tacsi gaar ah u diraynaa ciidamadiisa mujaahidiinta ee ka howlgala jasiiratul carab iyo meel weliba waxaan kula dardaarmaynaa ixtisaab iyo inay bishaaraystaan ummadda aanay hogaamiyaasheedu dib ugurashada samaynin marka ay nafta ka sii baxayso waa ummad xaq u leh inay faanto sharaf dareento guulna ay hesho xambaaridda risaalada islaamka ma ahan halkudhigyo macaan iyo kelimaad maran balse waa macaani ka biyo cabta arwaaxdeenna iyo dhiiggeenna islaamka dartii ayaana loo imtixaanayaa rakhiisna waxaan uga dhigaynaa wax weliba oo qaali ah oo ay nafteenna ka mid tahay wuxuu sheekhu ka guuray dunidan isagoo sharfoon gadaashiisana kaga tegay guutooyin dagaalyahano adag ah kuwaasoo u hiilinaya shareecada diinka allahna aan uga leexanaynin mid wax dhaliila dhaliishiisa wuxuu raayada u dhiibay gadaashii hogaamiye cusub oo ay saaxiibo ku ahaayeen dhabbaha hijrada iyo jihaadka kuna sugnaaday dariiqana furka kamaa naxsabuhu halkan waxaan hambalyo uga diraynaa sheekh abileyd sacad bin caatif alcawlaqi oo qaaday raayada kadib istishhaadka hogaamiyaheenna taasi waa sunno sugan marka laga hadlayo samaynta halyeynimada iyo sharafka waxaana allah u weydiinaynaa inuu sugo oo uu dhowro gacmihiisana uu fatxi ku keeno hogaamintiisa jihaadka jasiiratulcarabna uu ku shaafiyo laabaha mu'miniinta ugu dambayntii wuu tegay sheekh khaalid naf welibana way dhadhaminaysaa geerida laakiin wuxuu gadaashii kaga tegay dhaxal isugu jira cilmi jihaad iyo akhlaaq oo ay tahay in la dhowro la iskulana dardaarmo ee aan alle uga cabsanno xifdinta dhaxalka shuhadada iyo in lagu dhaqmo talooyinkooda allow ka aqbal sheekhayna amiirka ahaa ee khaalid baa tarfi dejina daarta saadiqiinta iyo shuhadada siiradiisana waxaad ka dhigtaa rasaasta jihaad dherarsan ilaa maalinta malxamadaha waaweyn ayaa lagu soo khatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga tacsiiyey gerida sheekh khaalid baatarfi amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo ay mujaahidiintu dhowaan ku dhawaaqeen inuu geeriyooday madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa looga yeeray safaaradda uu maraykanku ku leeyahay magaalada muqdisho cabdiqaali macali cabdiweli ayaa ka waramaya madaxii hore ee dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa looga yeeray sidoo kalena tegay xarunta safaaradda maraykanka ay ku leedahay xerida xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in xarunta safaaradda ee xalane ay ku kulmeen madaxii hore ee dowladda federaalk farmaajo iyo siihayaha safiirka dowladda maraykanka safaaraddu waxay sheegtay in farmaajo iyo siihayaha safaaradooda ee muqdisho ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay xaaladda gobolka si gaar ah waxay sheegeen inay ka wada hadleen arrimaha dhammaystirka dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalk kaas oo ay doodiisu taagan tahay farmaajona uu sheegay in arrintaasi uu dalka dib ugu soo laabtay waxay tani ka dhigan tahay in dooda ka taagan dhammaystirka dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalk ay soo faragelisay dowladda maraykanka waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa xili xasan sheikh oo horey u sheegay in arrimaha reer galbeedka usoo wakiisheen isagana uu qaatay ay ka mid tahay dhammaystirka arrimaha dastuurka farmaajona uu iminka qalqalgeliyey arrintaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga halfurqaan kaarka w f b ay bixiso ee lacagaha loogu tuuro beeraleyda iyo xoolo dhaqatada soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kaarkii dilay ee cuuryaamiyey dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed mahad cubeyd ayaa ka waramaya kaarkan ayaa ah midka fasahaadiyey qaar badan oo ka mid ah ummadda soomaaliyeed una noqday sabab inay isku tilmaamaan wax aysan ahayn xaqiiqo ahaan sida dad faqri ah ama dhibaato loo geystay wuxuu ka qayb qaatay iskudirka dadka muslimiinta burburka dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed kala fogaanshahooda iyo inay ummaddu u gacan galaan hay-ado shisheeye sida uu caddaynayo mid ka mid ah dadka xog ogaalka u ah kaarkan nin ka mid ah dadka aqoonta u leh kaarkan iyo dhibaatooyinka uu ku hayo dadka soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxaa laga dhaxlay kaarka ay bixiso hay-adda loogu yeero w f b ee hoos tagta waxaa lagu magacaabo qaramada midoobay haddaba muxuu noo reebay haddii uu dhaqankii naga dilay diintii naga dilay dunyadii naga dilay beertii naga dilay baddii naga dilay kalsoonidii aan dalkeenna ku qabnin naga dilay muxuu noo reeba kaarkaani wuxuu noo reebay cuqdad kala shaki kalsooni la-aan dalkeenna aan ka shakinay oo isniri baahi ahbaa dalkaani dal khayraad lamaaha dunyadiioo laga soo tegey beertiioo laga soo tegey baddiioo laga soo tegey maxay raadinayaan dadku kaarkaanay raadinayaan dad yaroo farakuturisoo shaqaala u aha gacanta ku haya ayaguna kalsooni kuma sii qabaan wuxuu ka warramay dhibaatooyinka uu kaarkan u geystay hantiilayaashii soomaaliyeed iyo halka uu ugu dambayntii dhigay kaarkani wuxuu sababay iimaan la-aan ummaddii soomaaliyeed oo dhan ku dhacday xoolihii waa ku filaa waayeen ninkii shan tiro aryaluh niman cayruhu wuxuu kula dirirayaa kaarka wuu leeyahay waa iga badsadeen ilmahoodiiay qorteen in adeerkiisuu qoray bal dhibaatadaasi eeg shan tiro aryahuu leeyahay uma jeedo kanuu raadinaa bishii xaa ku jira orgiga ariga ugu lacagta yar lacagtiisaa kusoo dhacda shan tiro hadduu ka soo tago yaa shan tiro ariyuu ka soo tegey markiibana waxaa ku jirta orgi lacagtiis ama wax ka sii yar waxaa ku jira labaatan halaadoo geeluu ka soo tegey kaarkaanuu raadaa ninkaas maxaa maxaa malaynaysaa waa aamin waaye saddex higtaroo beerhuu ka soo tegey oo uu leeyahay kaarkaanuu raadinaa isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in kaarkani yahay mid dilaa ah dad badanna isku laayay waxay ka qayb qaateen geerida soomaaliyeed macluusha soomaaliyeed fakriga soomaaliyeed ba iyo hoogga soomaaliyeed nimankaana baday imana jeedno mana aragno war dilaagan dadku maysan arag kan xoolihii dilay oo diintii dilay oo dalkii dilay oo beertii dilay oo baddii dilay maan la arag oo dadkiiba isku laayay dadkiiba kanaa isku laayay maan loo jeedin sababtoo ah magaalo magaalo la daawaahi ma jirto nin la daawaahuna ma jiro wiil iyo aabihiis daawaahuna ma jiraan wiil gabar iyo hooyada daawaahuna ma jiraan sababtana kaarkana u ah waa fidno ummadda soomaaliyeed loo soo dira waa ugu dambayntii wuxuu hadalkiisa ku soo afmeeray qolada kaar ka bixisaa waxa ay bareen ummadda soomaaliyeed kaarkan qolada iska leh sida wax loo cuno kaliya loo fakrina loo noqday bareen dadka soomaaliyeed sida wax loo wax loo cuno kaliya la raadaa adigu waxaada shaqaysan oo aada cuntay aada cuno ka raadinaysay say misay kusii hay karaan hay-ado badan oo shisheeye ayaa waddanka soomaaliya gees weliba ka jooga waxayna dhibaato ku hayaan ummadda soomaaliyeed ayaga oo sabab u noqday burburka qoysas badan oo soomaaliyeed iyo qabaa'ilo qoryo isku qaatay oo dad badan iska xasuuqay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa